aan ku bilownay dalka etoobiya waxaa dib u soo laabtay colaaddii u dhexaysay ciidamada dowladda etoobiya iyo kuwa tigrey waxaa soo baxayso baaqyo caalami ah oo loo dirayo in colaadaasi la joojiyo dhinacyada haddaba maxay tahay sababta dagaaladan soo laablaabtay sideese dhinacyada colaadaasi ku joojin karaan arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxaa falanqeynaya aqoon-yahan maxamed sheekh xuseen wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan muhiima in la fahmo horta roblemkan waxa uu salka ku haayo sida aan ka warqabno tishaashameeyadii bilowgeedii dowladda etoobiya waxaa qabsaday tigreeda kadibna tigreeda waxay qaateen waxaa la qaatay system oo federal system ah oo qol walba in iyada ay gobolkeeda maamulata ah federaalka systemka waxaa sal u ahaa oo dhisay t b l f ta run ahaantii marka taaskeeda bawar badan siiyey ayaa markuu abiy axmed yimid oo bawarka la wareegay wuxuu bilaabay reform cusub in wixii wax laga bedelo marka leadership hogaanka tigreedana umaysan uma way kasoo horjeesteen reformkaas isbedelkaas la sameynayo cusub ayagoo cabsi ka qabay in wixii ay kusoo aruuraan dowlad oo central dowlad dhexoo bawer leh oo markaas federaalkiina meesha uu ka baxo taas ayaa horta waxaa sal u ah problemka maanta taagan marka waxaa hadda jiro soo cusboonaaday dagaalo cusub oo ku socdo tigreeda marka xaaladda tigreeda markaad isku soo aruuriso aada ayay u yara adag tahay wakti xaadirka nolosha ay ku jiraan iyo sida loo go'doomiyo
waayahay dagaaladan muddo kala gedisan ayaa caalamka iyo dalal kale oo saaxiibada etoobiyaba warbixino iyo bayaano kasoo saarayeen oo lagu baaqaya in colaada la joojiyo dhibaato ayaa dadka rayidka ay soo gaartay dhibaato xoogan baa laga soo sheegaya gobolka tigre arrintaa bal ka waran arrintaas way jirtaa run ahaantii xaaladda oo tigreda aad ayay u liidataa sida uu sheegay director generaalka oo w h o hay-adda caafimaadka adduunka oo isaguna raxantiisa etoobiya kasoo jeeda khaasatan gobolka tigreda in ay meesha ka jirto cunno yari ba-an iyo xaalad xaalad la xiriirta dhanka caafimaadka oo yani ay keentay cunaqabateynta lagu sameeyey marka markaad eegto xaaladda guud runtii waxaad maraysaa qolaba qolada kale inay yani qori qori kutaag ay iska tahay
xalka siduu noqon karaa marka xaaladda waa ujeedaa in dadka rayidka dhibaato xoogan soo gaarayso sideeba xal lagu gaari karaya jamaalo markaad fiiriso xalka horta wuu adag yahay waayo labada dhinacba uma diyaarsano qol walba shuruudo adag ayay ku xirtay in waxaan xal laga gaaro oo nabadgelyo laga keeno ururka euda waxay u saareen madaxweynihii hore nigeria obasanjo oo isaga arrintan inuu dhexdhexaadiye ah isagana fahamtiisa waxay u muuqdaa nin aan fahamsanayn dhibaatada problemka ka jira gobolka problemka ka jira guud ahaan etoobiya nin aan aada u fahamsanayn complexity-ga xaaladda situationka lagu jiro dhibka ay leedahay midda kaleetana waxaa lagu eedeynaa inuu abarteyd badanba u haynin african unionkana fahantooda xooga ma saarin oo wadamo badan oo african union ku jira arrinta seriouska ma ahan waxaana arrintan ay ku fiicnaan lahayd in ay dhexdhexaadiyaan reer galbeedka khaasatan maraykanka iyo eurobiyaanka ayagana waxaa haysto dagaalo oo dhanka ukraine oo ku sameeyey ay kaga weecdeen arrimahan etoobiya marka xaaladda run ahaantii gobolka etoobiya aad markaad fiiriso aada ayay u xunta xaaladooda gaar ahaan tigray regionka marka waxaa jiro hadallo qarsoodi ah oo rajo fiican laga qabay oo maraykanka ay qabanqaabiyeen oo lagu qabtay seychelles iyo jabuuti waxaa ka soo baxay agreementkii hordhac u ah in waxay ahayd la keeno waddanka kenya nairobi lagu qabto oo markaas oo ay jeergareeyaan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo ergeyga u qaabilsan auda obasanjo marka waxaa dhacday oo soo dhex galay arrintii kenya doorashada la aaday marka tiin waxay u muuqataa wadahadaladii in ay meeshaas ku xakadeen oo hadda wax waayo doorashaa ka dhacday kenya iyadana fahanteeda hadda xitaa weli doorashadii si fiican ugu heshiinin marka lama yaqaano hadallada inay sii socon doonaan iyo in kaleeo marka guud ahaan markaad fiiriso etoobiya ood iskusoo duubto dagaalka tigreeda iyo dagaal asna ka jira dhanka oromiya al-shabaabkii oo galeen run ahaantii xaaladda etoobiya ma qurux badno kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada deganna maraykanka una warramayay jamaal axmed cusmaan